Olole oo nadaafadeed oo ujeedshu hay ridan dayactirowka iyo bilicda xaafadoodna saxablooda iyo hodan garowe iyo weliba saas oo kale nadaafada guud iyo weliba isku kaaladaayana bulshada lamada xaafadood iyoona saas oo kale laka dayactiraay boondadan dhexayta lamada xaafadood oo si zaa'id aan ka baahnayti dayactir iyo nadaafad maadaama uu sabilawday waqti roobaadka guga waliba saas oo kale ololo nadaafadeed horka hayana haana kumid ee gudoomiyaalka xaafado iyo oona bulshada markaas ka dhiirigeliyayeen sadaya muhiimka ta iska duubnaadowka bulshada iyo kuwada shaqeeyowka caafimaadka bulshada maadaama nadaafad darada laku qaado udarada faafo waliba haana kumid ee bulshada iyo mas-uuliyiintii qaybta ku haytay ololo nadaafadeed ku hadalena sada markaas aan bilaaween ololo nadaafadeed iyo ujeedkii ku leeyiin waxaanu ololo nadaafadeed ka wadnaa toga noo dhexeeya annaga iyo xaafadda hodon oo aan isku mataanaysannahay xaafadda hodon aan deriska nahay halkaasoo aanu ka wadno halkaasoo aanu ka wadno ololo nadaafadeed oo aad u baaxad weyn maadaama xilligii lagu jiro roobabka intuu qashin kugu jiroba cudur kugu jiraa oo aan labada xaafadoodba bulshadeedu isku soo saarnay runtii labada uu mahad celinayaa maadaama dadka intaa leeg oo si mutadaawacnimo ah noola shaqeeyey howlkarnimada ah oo isku soo baxa ah dhammaan waxaa leeya aad baa u mahadsantihiin runtii labadatan xaafadood maanta waa talaado shaqada baanu lahayn annagoo ka duulayna madaxda iyada fulinta degmada iyo arrimaha bulshada ee nidaamkii ay u soo dejiyey xaafadaha oo ahaa inay xaafad walba laysdul saaro annagu sidii jadwalka loo dejiyey baanu ku shaqaynay meelihii tiimka degmadu ay ku soo mareen sarfeenka oo qashinku yaallay baanu maanta ka gurnay dhammaanna wuu mahad celinayaa dhammaan intii nagala shaqaysay hadday tahay degmada oo ugu horrayso madaxii degmada oo nadaafadda dhammaantiin waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin ilaahay baa mahad leh maantay halakan toggii weynaaye u dhexeeyey xaafadda naasahablood iyo garoowe iyo xaafadda hodan garoowe toggii weynaaye u dhexeeyey hal saac oo subaxnimo xaafadda naasahablood iyo xaafadda hodan waxay ka qaadeen ololo nadaafadeed si wanaagsan bay shaqadu noogu socotaa ilaahay bay mahad uu sugan tahay dadkaa faraha badan baa isu soo baxay waxaan u hambalyaynaynaa gudida xaafadda naasahablood iyo guddiga xaafadda hodan ee sida wanaagsan noola shaqeeyey guddoomiyihii xaafadda hablood barbarka igu taagan yahay waxaa nagala qayb qaatay waaxda arrimaha bulshada madaxii nadaafadda faadmo yuusuf gure waa nala taagan tahay muxubbo oo xaafadda guddoomiyihii xaafadda horseedahoo mar walba mutadawacnimo ku shaqaysa aada ugu hanweynahay iyada ruuxeeda way nala joogto way nala shaqaynaysay waan u hanweynahay aad baanu ugu hanweynahay shaqadu si wanaagsan bay noogu socotaa wadankii waa nadiif aad baa looga shaqeeyey waxa harana insha allahu bilkariim dabadaanu iska raacin doonaa ku faraxsannahay maanta inaan aniga naasahablood iyo xaafadda hodan labada xaafadood inay si ballaaran uga qayb qaataan ololaha nadaafadda ee labada xaafadood sidii degmadu ay fadhay maamo faadmo yuusuf oo nala joogtay iyo guddoomiyaasha xaafadaha iyo dhammaan bulshadii kala harin xaafadda aad bay u mahadsan yihiin annaguna waa ku faraxsannahay inaan ka qayb qaadano weliba marar badan hore uga soo qayb qaadanay ololahan hadda jirana ee maaragta xaafadaha badankood la wada marayeyna waa ka qayb qaadan haddana waa ka qayb qaadanayna haddii ilaaha idmo waxay noo tahay guul taariikhiya dadkay dalkaygaan u shaqaynaynaa waa waxaan la heli karin nadaafaddana dee waa waxaan ku noolnahay annagu weeye bilicda magaalada iyo degmadaba aad bay u qurxinaysaa gudiyada xaafadaha hodan iyo naasahablood iyo shacabkooda iskaashanaya waxaan ini leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo maadaama aynu inagu nahay guddoomiyaashii iyo gudiyadiiba xaafadda waxaynu shaqaynaynaa dalkeenna iyo dadkeennaba ilaahay dartii baynu shaqaynaynaa ciddii waxini tidhaahdaa may ciddayni maantana de waxa weeye taana ka saar taana ka bixi